wafdiga taliya ayaa ahaa korgelidda xaaladda guud ee gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo oo dhowaan laga furi doono xabsi weyn ay ku holgeli doonaan ciidanka suud soomaaliyeed taliyaha ciidanka suud soomaaliyeed oo u diyaargaroowid iyo daadejin nidaamka cadaaladda ee gobolada iyo dowlad goboleedyada ayuu ku qotomaa safarka imaanshaha taliyaha ciidanka suud soomaaliyeed annagoo u kurgelayno baahiyaha ciidanka ee ka jira halkan hadday u baahan yihiin cudud iyo ciidan lagu soo kordhiyo qalab iyo farsamooyinka ciidanka ka holgeli doona dowlad goboleedka galmudug taliyaha ciidanka suud soomaaliyeed wuxuu shir la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo oo ugu horeeya maamulka saraakiisha ciidamada kala duwan iyo saraakiisha ciidanka asuud soomaaliyeed isagoo kormeel ku taga xabsiga guud ee degmada gaalkacyo dhowaana la furi doono safarkeenna iyo shaqada aan u maana halkan intaas ayuu ahaa